dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nneteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nneteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgalaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey assalaamu calaykum raadiyo wergo waan idin salaamay dhammaan shaqaalaha ka howlgala raadiyo wergo waxaan dhakhtarka weydiinayaa ilmo dhalla oo sanad jir oo hergabku isaga soo laalaabto bilaa macna toddobaad markuu joogo maxaa u daliila maxaase cudurka corona virus iyo hergabka lagu kala garan kara waa salaamantiin raadiyo wergo
mahadsanid qof aan noo soo sheegin magaciisa iyo meesha uu joogo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaasi hargabka iyo koronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawo maraynka waxayna ku kala duwan yihiin hargabka wuxuu qaadan karaa hilhuuriskiisa saddex maalmood halka koronavirus inuu ku qaato shan ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba koronaviruska badanaaba neefta ayaa ku dhigta si toosa uma neefsan karo balse qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka iyo hindhisada isku mid ayay ka yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargebka qaba iyo midka qaba koronaviruska intuba waxaa lagu arki karaa calaamadaas aan sare ku soo sheegnay oo aan ka ahayn qof koronaviruska qaba oo ku dhigta neefta qofka hargabsan wuu qufacaa balse uma darna sida qofka qaba koronaviruska asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu raadiyo orgo waa idin salaamayaa waxaan rabaa inaa idin su-aalo arrin caafimaad ku saabsan oo ah koroonaha la sheegahayo ilaahay nooma keene qof uu ku dhaco maku soo noqonaya mar kale mise waa dhugmar uleyaho sida jadeecada iyo waxaas oo soomaalida ay utaqaano waa macnaha maku soo laaba haddii qofka mar ku dhaco mar labaad maku dhici karaa waxaa idin salaamaya reediyo wergu
mahadsanid qof aanuu soo sheegin magaciisa iyo meesha uu joogo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaasi arrinta ah qofka cudurka ku dhacay oo haddana ka soo bogsooday mar labaad maku soo laaban karaa su-aashaasha jawaabteeda waxay noqonaysaa arrintaas xaqiiq rasmi ah looma hayo waayo waxaa laga yaabaa inuu mar kale cudurku ku dhaco oo horey ugu bogsooday in cudurka uu kusoo laabto waa laga yaabaa balse waxaa jira difaaca jirka kaasoo jirka ka ilaalinaya wixii fayrus iyo bakteriya soo gala haddii qofka jirkiisa ama difaaciisa uu adag yahay fayruska iyo bakteriyada awood uma laha inay soo weeraraan wuu isku difaacayaa laakiin haddii qofka difaaciisa uu jilicsan yahay wuxuu uu nugul yahay inuu qofkaas qaado cudurka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa muuse ismaaciil jaamac waxaan joogaa baax dheere waxna igima oraan waxna ma dhedheminayo koronuhu soo u yaalaa ya ma sugaa waxa aan wax la dhedhemin waayey ama aan wax la ori waayey intaas waaye warteerna ha laysiiyo haddii laysiiyo oo isagoo yahona gurigaan kusoo xira aan bambaqsiya darabe inta usayr maa laga gaaray weli salaama mahadsaneed muuse ismaaciil oo jooga magaalada baardheere ee gobolka gedo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa muuse muuse waxaad sheegtay calaamad calaamad ka mid ah calaamadaha cudurka covid nneteen-ka taasoo ah in aad weyso dareemihii urinta iyo dhedhinka walaal muuse waxaan kula talin lahaa inaad raadsato goob caafimaad si loo ogaado xaaladaada iyo cudurka uu ku hayo sidoo kale calaamadaha cudurka covid nneteen-ka waxaa ka mid ah qofaa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan madax xanuun daran sidoo kale intaas waxaa soo raacda inaad weyso dareemihii urinta iyo dhedhinka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حالي هذا مع الحسن قصال مع دولة دولو أرى أنا بخاتير توجيه مارك اللي يلعبه أرقب كان وضع بكو هذا لو نحن نسمعيه ما كان لقاضة وحمالي كورونا فيروس على مديسة مثل وكدوي mahadsanid aadan maxamed xasan oo jooga magaalada doolow haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa aadan calaamadaha cudur- cudurka covid nneteen-ka waxaa ka mid ah qofaa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan madax xanuun daran waxaa kale soo raaca intaas inuu qofku uu waayo dareemihii urinta iyo dhedhinka hargabka aad soo sheegtay oo soomaali dhan ayaa ka jira hargabkaas hargab aad soo sheegtay soomaali oo dhan ayaa ka jira balse lama dhihi karo waa coronavirus ama covid nneteen ilaa laga ogaado ama laga sameeyo baaritaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqan gacmaha maydha ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaada istaag